say oo ama hore noo soo gaarsiisay ama haddaba na soo gaarsiisay waa u mahad celinaynaa intii ugu horreysay lacagtii ugu horreysay oo labaatanka kun ahayd oo naga soo gaadhay ohio iyo dadkii soo diray oo muxsiniinta ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala meeshay ka soo saareen wax ka badan inay ugu bedelaan waa lacagtii ugu horreysay oo na soo gaadhay oo guddiga abaaraha gobolka mudug soo gaadhay waxaana soo gaaray saakada ugu dambeysayna hadda waxaana soo gaaray bakhaarka obig shirkadda obig lacagta inagu deeqday guddiga abaaraha oo laba kuna ilaahay waxaan uga baryaynaa meeshay ka soo saareen wax ka khayr badan ilahay inugu bedelo subxaana wa tacaala waa lacagtii ugu horreysay iyo lacagtii ugu dambeysay oo hadda na soo gaadhay sideeda annaga waxaana soo gaadhay lacag konton iyo afar kuna konton iyo afartaa kunna waa qaybinay shan gobo shan degmaanu qaybinay oo gobolka mudug iyo agagaarkiisa degmadiina waxaan ku siinay afar siddeed kun iyo afar boqol iyo sagaashan dollar baan siinay lix degmaanu qaybinay lixdii degmaanu qaybinay lix degmo oo gobolka ah degmadiina waxaan siinay siddeed kun iyo afar boqol iyo sagaashan dollar waa wax biyo lagu dhaamiyey iyo wax raashin lagu dhaamiyey looga bixiyey waxna biyaa looga dhaamiyey oo meelahan lagu liiteen baa biyo loogu dhaamiyey oo sida waxa weeye meelahan la geli karin oo khatarta xooluhu iyo dadku hadda ku baaba'ayaan meesha ugu daran oo hadda waxa weye ugu liidata oo dadkii iyo xoolihii shuquuleen oo ku baaba'ayaan waxa weeye waa meesha la yidhahdo cadduun xoolihii hawdka saarnaa iyo kuwii nugaadjigu iyo aagaasa la isugu tegey biyihiina waxay u jidhaa lixdan kilomitr baa u jidhaa meesha biyaha laga soo dhaamiyo lixdankaa kun kilomitr u jidhaana labaatan kilomitr oo ka mida abcaad weeye waan booyadii mari karin marka dhibaatadaas aha ugu xun baa halkaa ka jidha xoolihii baa baaba'aya iyo dadkii dhinacan waxa weeye reservena waxa meeshii ugu xumayd bay isna marayaan laba boqol sideed laba iyo toban kun oo qoys baa kusoo xarootay xarfo ilaa iyo waxa weye gaalkacyo xeryaha ku jira laba iyo toban kun oo qoys baa soo xarootay ciyaaladii waxa weeye biyaha wiyeerka xareedda cabi jiray oo aan aqoon biyaha wiyeerka markay biyihii wiyeerka cabeen waa ku shumeen dhibaataa ka soo gaadhay waxa weeye marka waxaa loo baahday biyo kale in loogu bedelo maadaama aan xere jirin waxaan ku khasbanaanay inaan raadinno biyo macaan hadda biyihii macaanaa waxaan u shubnay xarfaan u shubnay tulo farxaan baan u shubnay bacadooyin baan geynay meelo kalena waa geenaynaa waadna garan karnaan biyaha macaanaa booyadda afartanka fuusto intay tahay waxa weeye boqol iyo konton doolar laba boqol oo doolar weeye waxaan marka codsanayaa waxa weeye annaga wixiina soo gaaray ama sweden ha naga soo gaaro oo ama switzerland ha naga soo gaareen ama dalka gobolka gudihiisa ha naga soo galeen annaga lacagtaasaana soo gashay konton iyo afar kun iyo shan boqol iyo lixdan iyo shan doolar baana soo gashay sidaasaana u qaybinay haddana lacag yar baan haynaay oo soo bilaabatay oo wej fayskii labaad bay soo bilaabatay fayskii labaadna waa wadnaa dadkii baan ku dhex jirnaa waxaan leenahay dadka muxsiniinta gobolkaan u dhashay waxaan ka codsanaynaa waxa weye inay dadkaas dhibaatadu hayso hooyada xaamilada oo toddobada bilood oo nafaqadarada ku dhacday ilmaha biyaha nadiifka biyaha xareedda cabi jiray oo wiyeerkii markuu cabay ku shumaya dhibaatada halkaa taagan inay ummaddaa ka jawaabaan baan aad iyo aada uga codsanayaa waxaan aad iyo aada ugu mahad celinayaa si dhow ugu mahad celinayaa dadka gobolka mudug degan runtii waxa weeye waa dad aada muxsiniin u ah ilaahayna waxaan ka baryayaa intiina wax bixisay iyo inta ku helan inay wax bixisaba ilaahay subxaana wa tacaala inuu barakeeyo qofka aan u tagnaa nama cayrin runtii nama qadin waa yaryaa qofna qadiyey bal iskaba daaya inayna qadiyaana wax ka badan bayna siiyeen ha ugu horeeya gabdhihii daabilayaasha ahaa shirkadaha ha ugu ku xigeen waxa weeye qof naqadiyey ma jiro waxaan aada iyo aada uga codsanaynaa dowladda puntland inay ummaddan waxa weeye usoo gurmato waxa weeye si gaara u eegto waxaan u sheegaynaa bulshada gobolka mudug iyo dadka muslimiintana dhegaysanaya waxaan si guud iyo si gaara ugu sheegayaa hay-adaha gobolka degan hal hay-ad oo ka mid a ubaxsanaysan jirin waxa weeye dhowr iyo soddon hay-adood baa degan magacay doonana ha sheegteen hal hay-ad oo dadkaa wax siisay ama raashin siisay ama daawo siisay ama biyo u dhaamisay ma jidho ayayaa yaqaana marka waxay u joogaan gobolka u joogaan malaha wax kale u joogaan mana garan karno waxay u joogaan mar haddii dhibaatadaas dadkii dhimanayaan oo xoolihii baaba'ayaan oo ay u joogaan gobolka dadkan caawina ay leeyihiin ayna yihiin ninaysan ilaahi hadda wax bixin malaha wax kale u joogaan waxaana ogaan doonaa waxay imaanayaan markii roobku do-o roobku dadki iyo xooluhu ka soo doogtadaan ba iyagoo ordaya imaanayaan waxaan codsanayaa cid wax ka qaadata markaa inaysan jirin hadday maanta oo abaartu dhacaysa dadkii ay wax tari waayeen maalintaana waxooda uma baahnin aad iyo aad baan umahadsantihiin saxaafadda aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa sida xilkasnimada sida dhow uga uga uga howlgasho gobolka oo baahida la qaybsata dadka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waa mahadsantihiin inta odayaasha sheegeen baa la qabaa kun iyo shan boqol oo qoys baan anagu wax siinay qoyskiina waxaan siinay haaf sakora haaf beriisa haaf bura daasad caanaa iyo laba xaboo tibira iyo caga saliidaan siinay konton iyo laba doolar weeye qoyskii halka qoys waxaa lagu quudinayaa konton iyo laba doolar baa halka qoys lagu quudinayaa konton iyo lix konton iyo lix doolar bonsiris baa qoyskiina lagu quudinayaa halka qoys marka waxa weeye kun iyo shan boqol oo qoysna waxbaan siinay qoyskiina kon konton iyo lix doolar bonsiris baa lagu quudinayaa ninkii dhaha qoys baan qaadanaya ama labaan qaadanaya ama saddex baan qaadanayaa ilaahay subxaana wa tacaala guri laba guri saddex guri afar guriba jannada uga dhisaya bidna illahi karim waa arrin xanuun ugu haysa weeye waa xilli kulelaha waa xilli roobku imaanayo biidni illahi kariim cudurro khataraan dhalanaya haddaba andhowd waxaan tagnay bacadweyn waxaan la hadalnay suduwaha caafimaadka waxaa dhi meeshaa tag oo dadkaa u tag waxaan diyaaru nahay meeshii aan u qodi karno laba suuli saddex suuli inaan uqodno laakiin kabaasitka noocaasa ma hayno baqaalaha noocaasa oo aan wax ku qodno oo intaasoo suuli ku qodno ma hayno qofkii oo dhibanaya oo biyo u baahan ama raashin oo afka geliyo u baahan suuli ma qodi karno wixii aan diyaar baan u nahay inaan wax u qodno suuliyaal u qodno maadaama cudurro khatara ka dhalanaya waana arrin aada u xun weeye soomaalidu soo tishaabisay laba boqol hadday qof meel isugu timaada haddaan suuli loo qodin waa baaba-ayaan marka aad iyo aad baa burhaan su-aashaas ugu mahadsan yahay maxaa kale ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka wax deeqsin karaa macluushan annagu lama dagaalami karno maxaa yeelay waxaan haynaaba iska yar marka waxaa weeye annagu waxaan ku dalaalnay inaanu dadka xataa u dhex marno masaajidkaan ka istaagay yaa biyo macaan dadka siinayaan ku yidhi dad masabafalayaala waxay dhaheen afar booyadood shan booyadood baan annagu bixinaynaa dadkii maxaa weeye marka nafaqadarradu hadday socoto shuban baa bilaabanaya cuduraan dhalanaya marka waxa weeye dadkii ciyaalkii waxay u baahan yihiin wax nafaqa leh cuntada xataa qofkii haddii enemia ku dhacdo cuntadan la wada ma cuni karo wuxuu rabaa in la soo celiyo waxaan iska kaashanay u tagnay wasaaradda caafimaadka meeshaan sitaalkaan tagnay inay dadkii isduwa caafimaadkaan u tagnay wuxuu yidhi daawooyin baan u geynayaa tiam caafimaad waxaa la samaynayaa kormeera dadkan meel walba oo wax ka jiraan dadkan ku xaraysan yihiin tiam caafimaad baa loo diyaariyay kormeera wixii daawoa iyo wixii nafaqaana waxa weye waxaan awoodna diyaar baan u nahay waxaan u taagan nahay sida ilmahayga aan u korinayo inaan iyagana u koriyo waa ballan dadka biyaha masaafada dheerushira waa dadkaan ka hadlayno hadda ku jira cadduun hoose ku jira oo xoolihii iyo dadkii u hayaabeen oo waxay cabbaan la oo aanu ka hadlayno oo waddadu ka sokayso ay bacaad tahay oo baabuurtii xataa biyaha u wada shan beri saddex beri ku jiraan waxaa la mid a waxa weeye dadka riseefka degan baa la jira dadka hawska jiran baa ku jira laakiin dadkaan ka hadlayna waa dadka xeryahan ku xaraysan oo biyaha uyeerka ku shumay intay xeryada cabi jireen oo dhibaatada hayso wey dadka xeryaha ku jira laakiin waa ognahay dhibaatadan ina waxa weye afartan kun oo ka jidho baaxadda gobolka dhibaatada taalan wax la qaadi kara aysan ahayn waxaan garanaya masaajidka abu hureyre laba kun iyo shan boqol baa ka soo xarooday waa intaan ogahay rabadaan lacag baa ka soo xarootay masaajidka rabadaan dhowr kun weeye intay tahay weli ma soo ururin masaajida badan sheekh mursal iyo waxay daacadaha ka wadnay lacag baa la ururinayey kolley lacagtaa waa lacag yar weeye weli lacag badan ma ahan wax isku soo duw laisku soo duwana weli maahan waa socotaa laakiin markay isku soo duwataan saxaafadda rabnaa in u bandhigno